بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib inta aanan darsigeenna maanta gelin waxaan waxyar ku noqonaa shalay waxaan umalaynaa taawiil iyo waxaasan ka soo sheekaynay markuu taxriifka iyo sheegaayey akhyaarta qaarkooda ay weydiiyey oo ta'wiilka maqbuulka ah maxaa mithaal u ah yidhi insha allah mithaalkaas waa sheegi doonaa waxaan kaloo sheegi doonaa hadalkii ibnu qayim oo nuuniyada uu ku yidhi nuskiisa iyo hadal sheekh islam ibn teymiya uu ka yidhi ta'wiilkan hadda usuuliyiinta aan shalay ka soo naqlinaynay oo ah sarfu lafdi can almacna araajix ila almacna almarjuux ibnu qayim aan ku bilaabaynaa ibnu qayim wuxuu leeyahy nuuniyadiisa washhad calayhim ninkii mubtilka ahaa oo sifaadka inkiraayay oo mubtadica ahaa wuxuu sameeyaa mararka qaarkood moog tahay xiwaaruu samaynayaa kitaabkaas waa kitaab aada u qiimo badan nuuniyadu wuxuu samaynayaa yani hadal lees dhaafsanaayo marka ninkii ahlu xaqa ahaa uu hadlaaya kii ahlu baatilkana waa hadlaaya kii ahlu baatilka daliiladiisuu sheegana kana waa ka jawaaba mararka qaarkood usluub saas oo kalea yuu isticmaalaa hadda kii mubtilka ahaa oo saaxibulbaatilka ahaa wuxuu leeyahay waxaad ka marag kacdaa in ay nusuustii ku xambaareen xaqiiqada oo aanay majaaz ku xambaarin ilaa in arrintaas loo dhibaato geliyo moogiyo waxa u dhibaato gelinayaan ay noqoto wax xisi ah yacni wax la dareemayo dareenka caadiga ah matalan la arkaayo la maqlaayo ama kada inay ku qasbaan maaragtay ta'wiilkii aw burhaani ama daliil ah daliilkaas wuxuu noqon karaa yani kitaabkii sunnadii oo nusuus matalan qaatica ayuu noqon karaa marka qaarkoodna burhaanku caqli waa noqon karyaa markii saas marka dhacduu leeya wax mudari ah oo kugu qasba ay meesha yimaadaan oo daliilna maarata loo hayo ama xisi ha noqdo ama xujo kale ha noqde eh markaas waa bannaan tahay buu leeyahay in maaragtay naskii lagu xambaaro majaaska iyadoon maaragtay dembi iyo cudwaanta waana la gelayn marka muxuu yidhi washhad calayhim anahum xamalu nusuusa cala alxaqiiqati lalmajaazi athani ila idaa madarahum limajaaziha almudaru min xisi wamin burhaani fahunaaka cismatuha ibaaxatuhu bigayri tajaanufin lilismi walcudwaani sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa jaamic rasaa'il la yidhaahdo juska saddexaad ee safxada boqol iyo toddobaatan iyo sagaal ilaa boqol iyo sideetan wuxuu leeyahay wuxuu jawaabayaa dadkii dadka wax ta'wiiliya ama majaaskii wax noocaas o kale ku xambaara wuxuu leeyahy jawaabta shanaad waxay tahay in la yidhaahdo ta'wiilkan hadda adinka aad sheegaysaan oo ah sarfu lafdi can alixtimaali araajixi ila alixtimaali almarjuux dadka sifaadka sugaa yani saddex dariiqo yay maarata isticmaalaan iyagoo maarata ka hadlaaya arrintaas qaar baa diidanba wal waxan aad sheegaysaan niman yaho iyo isilaaxan aad keenteen min asaasihi wax loo baahan yaha maaha wax saxana maaha oo waxay leeyihiin sideedaba qur-aanka iyo xadiidka miyaa macno faasidana tusinaya wax suurtagala maaha illa waxaad leedaad u moogtaha macno oo raajixa intii laga taga macno marjuux lagu xambaara aad leedaha moogta marka ma kitaabkii sunnadii a marka macno oo marjuuxa ku tusinaya may sax maaha manaa raajixa laga tegaa macnaha marjuuxa maarata la aadaya yidhahdeen ma ogtahay marka macaani faasida marka qur-aanka iyo xadiisku maba kutusinaayaan saa darteed maba u baahnidba ta'wiil yani min albidaaya iyo min alasaasba in layska anfiyo ta'wiilka taas waa mid tan labaad waa inay yidhaahdaan ta'wiilku waa ogolnahay laakiinse waa in daliil sharciya la helo daliil sharciya oo kitaabkii sunnadii ku jira oo arrintaa ku tusinaayo waa in la hela oo maalan macnahaas hadda la anfinaayo nas kale oo shaaric uu leeyaho meel kale ku yaala aad maarata isticmaasho si aad u taawiiliso markaasna waxay noqonaysaa alle iyo rasuulkiis hadalkoodii ayagaa caddeeyey maxay ku caddeeyeen hadalkoodii ku caddeeyeen maxaa ku soo gelshay adiga marka meesha ninkan taawiilka sheegaya marka yani uma baahna hadalka alleh iyo hadalka rasuulku sala allahu alay wasalam uma baahna dadkan mubtadicada warkooda uma baahna ile sida qaalibkaa taawiilkan ayaga keenayan waxay jeebkooda ka keeneen waa marka maba loo baahnaba haddii la helo maarata nusuustii kitaabkii iyo sunnadii oo iyadu iscadaynaysa o isfasiraysa nas nas kala fasira haddii la helo waa kifaayo saa nugu filan marka lakiin markaas markaas tawiilka ogolnaya lakin waa ta'wiil oo naska laftiisa uu macnaha keenay waa waana xaq wax mushkila malaha adiga marka meesha boos kaagama banaana ninkan mucailka ah ariiqa saddexaad ay qaadaan wuxuu yahay inay yidhaahdaan ta'wiil kasta oo una tusiyo daliil samci ah samci maxaa laga wadaa waa wax kitaabkaiyo sunnada ku jira moogta ama mid caqli ah waxaa waajiba in la aqbalay leeyihiin laakiinse dadkan nala doodaya waxaan ka dalbaynaa inay adilo qaci ah oo go-an oo wax haba yaraatay shakiyo shubha aysan ku jirin ay keenaan meesha wixii macnaha yani naskaanu inuu u baahan yahay ta'wiil waa in adiga laftaada burhaan qaatica aad keentaa marka burhaanna keeni maayaan qaatica ma og tahay marka waxaa sugnaanaysa marka naskaasu inaanu sideedaba khilaafin daliil qaci ah ama caqli ha noqde ama samci ha noqde waxaa la caddaynaya marka in caqligii sariixa ah yani caqliga saxda ah ee waadixa ah uu maaragtay sugaaya isaga laftiisu waxa sharcigu uu sugo waxa sharcigu uu sugay uu sugaaya sidoo kale caqliga saxda ahi ama caqliga sariixa ahi ma khilaafo naqliga saxiixa isma diidaan sidoo kale marka waxaa la caddaynaya waxyaabaha qur-aanku uu ku tusinaayo oo ay ka mid tahay in alla uu maaragtay khalqigiisa ka baxsan yahay sababtoo jahmiyada ariiqadoodu iyo kuwan itixaadiyada iyo wax noocaas oo kale ah alla iyo khalqigii bay isku dareen moogta allana khalqigiisa moogta asagaa abuuray markuu abuuray kadibna asagu iskuma dhex abuurin moogta marka mubaayin buu ka yahay waa ka baxsan yahay mubaayinadaas marka caqliga laftiisu marka waa uu ku tusinaya nusuustuna waa ay kutusinaya diinkuna waa kutusinaya laakiinse diintu waxay ziyaadisay oo samcigu uu ziyaadiyey oo kitaabkii sunnada ay ziyaadiyeen mubaayanadii la sheegay oo caqliga laftiisu ku tusinaayey wax ku tusinaya laakiin ziyaado ay la socoto masalan alistiwaa cala alcarshi oo kale mubaayanadiina waa uu tusinayaa alla inuu maarata khalqigiisa ka sarreeyana waa ku tusinaya culuwigii mutlaqa ahaa waxaa tusiya caqligaa ku tusiya culuwiga guud ahaan in alla uu khalqigiisa ka sarreeyo caqliga laftiisa kutusinayo laakiin in la yidhaahdo alle carshigiisuu ka sarreeyaa waa masale sharci ah haddii qur-aanka iyo xadiidka aan lagu sheegin miyaan garanayn maana garaneen waa masale marka khaas ah yani culuwigu waa caam istuuhuna waa culuwi khaas ah anahu calaa fawqa alcarsh oo marka rusushu waxay la timid inay dhammaystirto fitradii bani aadamka ku abuurnayd ee saxda ahayd ee xaqa waafaqsanayd inay dhammaystirto yaa macnaha ayaa rusushu u timid oo lala soo diray inay fitradii bedelaan lalama soo dirin nimankan mutakalimiinta ahuna waxaa lagu arkay inay fitradii bani aadamka ay bedelayaan dadka maalan wujuudka alla rumaysan ee xataa aan islaamba maqlin waxay u badan tahay haddaan wax khalada aan loo sheegin liira allah idin abuur xaguu jiraa inay kor ishaaraan waa wax fitrada waafaqsan moogta laakiin dad baa intay yimaadeen bay fitradii bedelayaani maarata qofka maskaxdiisa dabagedinayaan shareecaduna waxaas lama aanay imaanin marka mithaal marka haddii la sheego tusinayo maalan ta'wiilkaas ama maaragtay macnahaas raajixa macnaha marjuuxa ah yani macnihii raajixa intii laga tago daahirka ah ayaa laga wadaa mid marjuuxa la aado lidaliilin waxaa maalan mithaal laga dhigi karaa mid waa xadiidka isfasirayo oo kale oo alla uu maaragtay yidhi waan gaajooday oo kale iyo fastacamtuka falam tucimnii iyo markaasuu addoonku wuxuu leeyahay maaragtay kayfa uطcimuka wa anta rabu اlcaalamiin markaasuu leeyahay maratay fulaan baa maaragtay kaa dalbaday haddii aad maaragtay wax siin lahayd lawajadtanii cindahu yuu leeyahay xadiidka marka isagaa isfasiray isaga yaa isfasiray oo yani xaqiiqatan inuu anaanu alla gaajoonin yaa meeshaa ku cad maalan nusuustii waxaa ka mid ah faidaa qara'ta alqur'aana faاstacid biاllahi min ashayطaan اrajiim yaa alla u leeyahay sida daahirka haddii aad fiiriso waa ficil maadi markaad akhriso kadib ood qur-aanka dhammayso aad acuudu billahi min ashaytan rajim dhehya soo maha sida daahirka waa saas laakiinse waa idaa aradta qiraa'at alqur'aan saasay ahlucilmigu ay ku fasireen waa markaad bilaabanayso sidoo kale weysada ma markaad salaada gasho kadib baa weysaysanaysaa mase waa intaada salaada gelin waa intaada salaada gelin soo maha aayadda qur-aanka u fiirso idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum idaa qumtum marka markaad istaagtaan kadib miya salaadda aad maaragtay aad gashaan miyay noqone may ma ah waa idaa aradtum ay ku fasiraan idaa aradtum alqiyaama ila asalaa marka waxaan u malaynaa darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa masaladii kalaamka alleh soo maa wayashhadu ahlu اlxadiidi wayactaqiduuna ana alqur'aana kalaamu اllahi wakitaabuhu wawaxyuhu watanziiluhu غayru makhluuq wman qaala bkhalqihi واctiqadahu fahuwa kaafiru cindahum idinka waxaa idiin qoran asxaabu alxadiid sooma waa isku macno asxaabi ahli ahlxadiidku waxay ka marakacayaan oo ay ictiqaadsan yihiin in qur'aanka in qur'aanku uu yahay hadalkii alle qur-aankan aan akrinayno inuu yahay hadalkii alle wa kitaabuhu kitaabkiisina uu yahay wa waxyuhu kii uu maarata soo waxyooday oo rasuulka usoo waxyooday sal alla ly slam uu yahay wa tanziiluhu kii uu soo dejiyey uu yahay hayru makhluuqinna uu yahay saasay rumaysan yihiin ku la abuuray ma aha waman qaala bikhalqihi qofkii yidhaha qur-aankana waa makhluuq oo sidaas samada loo abuuray oo dhulka loo abuuray oo baniaadamka loo abuuray oo jinniga loo abuuray oo biyaha loo abuuray oo geedaha loo abuuray yaa uu qur-aankuna makhluuq u yahay qofkii yidhaahda fa huwa kaafirun cindahum waa gaal sababtu marka maxay tahay muxuu ninkaasi maaragtay uu ku gaaloobay tilmaanuu alla leeyahay yo wuxuu ka dhiga makhluuq alle iyo tilmaamihiisuna makhluuq ma ahan ee alla waa khaaliq biifaatihi alla isagoo sifaatkiisa wata yuu khaaliq yahay soo maa asaga yaa khaaliq ah seed marka tilmaan alla uu leeyahay u dhihi kartaa waa makhluuq ila qur-aanku waa kalaamka alle moogta kalaamka allena waa sifa u alla uu leeyahay waa tilmaan alle waay marka qofkaasi jariimo weyn buu ku dhacay hadal aada faaxisha buu ku hadlay kufri buu ku hadlay ibnuqayim wuxuu yidhi nuuniyadiisa walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min alculamaai fi lbildaani nimankan yidhi qur-aanku waa makhluuq ilaa shan boqol oo caalim yaa takfiiriya buu leeyahy dad maarata nusuustooda iyo waxa laga soo naqliye aada rabtana waa kutubta mutawalaadka inaad ka raadiso waa laalakaa'i oo kale iyo iyo kuwii la mid ah shan boqol oo caalim yaa qaba buu leeyay inay gaala yihiin dadkii yidhi qur-aanku waa makhluuq marka arrinta arrin sahlan maaha sida loo fududaysanayo marka qaarkood waxaa dhici kartaa in dadka qaarkood ay yidhahdaan leesh loogu tashadudaa leeshii salafku maarata arrintaas ugu tashadudeen leeshii macrakadan iyo dagaalkan weyn u galeen ma la iska sallimo ha iska ta'wiiliyaan ha iska ha yidhahdaan waa makhluuq ish ilmushkila maxaa keena maaragtay in aktar min cishriina sana siraac mariira iyo dagaal adag iyo dil iyo xabsi iyo mashaakil fara badan la galo muctasiladu maarata waxbay ku hadleen ma ma la iska yeelo ish ilmushkila ma jirto salafku waxay ilaalinayeen diintan bay ilaalinayeen in sida alla uu u soo dejiyey ay ku baaqi noqoto oo qofkii rabaaba aanu ku dheeri karin qofkii wax ka bedel is yidhaahda ama macno ha noqoto ama lafdi ha noqoto ee dagaal bay ula taagnaan jireen diinkana ayagaa fahamsan diinka saxda ah ayagaa fahamsan sida loo ilaaliyana ayagaa yaqaana laakiin dadka maanta le ma arrintan la fududeeyo oo maxaa saas loogu tashaduday oo maaragtay dee ummaddii baa kala jabtay ninkii xaakinka baa la khilaafay oo jojojo dadkan wax noocaas oo kalea leh waa dadaan diinka si fiican u aqoon ama uun shubhooyin iyo balaayo ay ka buuxsantay marka arrintaas arrin sahlan ma aha marka ay leeyihiin qofkii yidhahdo qur-aanku waa makhluuq waa gaaloobay xaq bay ku taagan yihiin warkooduna waa war sax sababtoo tilmaanta ilaahay baa lagu sheegay inay makhluuq tahay adiladana kulli qaar waa uu keeni doonaa wاlqur'an اladي huwa kalaam اllahi wwaxyuhu huwa اladي nazla bih jibriilu clى rasuuli slى اlه عlيه slm qur'ana carabiya liqowmi yaclamuuna bashiira wanadiira qur'aankan ah hadalkiisii iyo waxyigii isagu uu soo dejiyey waa kii jibriil uu rasuulka sal اlه alيه waslama ula yimid uu kula soo degay isagoo ah qur'aan la akhriyo oo carabi ah oo luqadaas carabiga maaragtay lagu yiri liqowmin yaclamuuna ayaa loo soo dejiyey bashiiran wa nadiiran isagoo rasuulku ah sal alla alay slam mid bishaaraynaya oo dadka xaqa raaca janno ugu bishaaraynaya una digaaya dadka maaragtay ahlu baatilka ah oo xaqi ka hor yimid naarti ugu digaaya kamaa qaala caza wajal sida alla uu yidhi wainahu qur'aankii latanziilu rabbi اlcaalamiin allihii makhluuqaadkan oo dhan abuuray midkii uu soo dejiye waay nazla bihi اruuxu اlamiin ruuxii aaminka ahaa oo jibriil ahaa yaa la soo degay calaa qalbikana kula soo degay waa qalbiga nebi mxamed sal ll slam maxaa qur-aanka loo soo dejiyey waa litakuuna min almundiriina inaad aduu ka mid noqoto kuwa diga bilisaani carabiyin mubiinin yuu ku soo degay ama ku diga yani luqad carbeed oo cad oo maarata u caddaynaayo qofkii maqlay inuu maaragtay carabi yahay wuxuuna ku soo degay hadalkii carbeed ilaa dadkii ugu horreeyey ee risaalada maaragtay talaqinayay ee ka qaadanayay rasulka sl carab bay ahaayeen dii luqo kale loo keeno markasay u fahmaayaan ma fahmeen laazim inuu luqo kusoo dego waayo luqadaas maarata carabigaana markaas maarata munaasib ahayd rasuulkiina rasuul carabi u ahaa sida abiiciga marka waa in luqadiis kusoo degto kadibna dadkii luqooyin kale lahaa waa la gaarsiinayaa dadkii u sahlanaatana carabiga laftiisay baranayaan si ay diintii uga gun gaaraan naqsi baa ku jira qofka mar walba inta uu u baahan yahay in wax loo tarjamo naqsi weynaa ku jira inuu qofku ku dadaalaa inuu carabiga barto si uu qur-aankii iyo xadiidkii iyo tafaasiirta culammada isagu toos ula xiriiro ile tarjamadan waxaa samaynaya dad cilmigoodu maxduud yahay ma aha aimo ma aha bukhaari iyo imaam axmed maaha dadkaanu moogta oo qur-aankiina si fiican u yaqaana tafsiirkiisa si fiican u yaqaana oo xafidsan oo xadiisa rasuulka sl xafidsan oo wax dhaafa aysan jirin oo maarata hadallada ahlu baatilka yaqaana oo wax kala sooci kara ma wada aha dadkan wax tarjamaya wax dhallow soo bowsaday carabiga wax yar ka soo bowsaday muxuu aha luqadaas kale wax u tarjamayo wax yar ka soo bowsaday wixii marka isaga ay la tahay iyo wixii maaragtay uun intii fahamkiisa alla gaarsiiyey unbuu kuusoo gudbina marka yani darajo matalan halkaas joogtay oo meesha hadda gurigan uga sarraysa joogtay haddii ba laga soo dego ka waran oo xadiidkii meesha ugu hoosaysa lasoo dego aduu meesha ugu hoosaysa markaad wax ka qaadanaysaa adoo heli kara haddaad carabiga barato inaad meesha ugu sarraysa wax ka qaadato marka masaladaas waan idinku baraarujinayaa walaalayaalow ha isdhihinina waxba idinkama maqna marba haddaad helaysaan dad wax idiin tarjuma tarjamo ingiriis ku qorana jirtay iyo bukhaari baa ingiriis lagu tarjamay iyo maaragtay fataawada waan loo sarjama rag carabi yaqaanaa jira oo maalin walba warkooda soo jadiidaan helayna waxna dhaafaya ma laha ha dhihnina waa naqsi aad maaragtay u badan baa ku jira qofkii aan carabiga si fiican u baran waxaana aada looga baqaa qofku runtu inuu dhumo hadduu ictimaadkiisa u noqdo maarata dad ducafa oo masaakiin oo aan wax badan isla hayn marka waxaan kugu naseexaynayaa inaad carabiga ku dadaashaan waa kitaabkii sunnadii rukniga saddexaadna waa carabiga lagu fahmayo haddaad marka carabiga aada haynin kitaabii sunna midaad gacan ku haysaa waa iska rumaysan tahay waun caamadaas muslimiinta aad ka mid noqonaysaa taas lama rabo moogta taalib cilmigu waa inuu intaas ka sarreeyaa qofku inuu yidhaha taalib cilmi baan ahay haddana wax walba oo lay tarjamayaa wax sax maaha marka taas inaad ka sarraysaana loo baahan yahay oo himadiinu ay xoogaa kor u kacsantaha wax aan la baran karinna ma jiraan sheekh wax adag maha luqada carabigu maaha wax adag maha wax adag maha waa la baran karaa inkastoona jeclayn inaan warka idinku badiyo dee annagu carab uma aanan dhalan moogta aabay hooyo caraba nama dhalin carabiga waa baranna soo ma aniga haddaa nafteeda anugu aan ka hadlo alxamdu lilah intaan yarayn qur-aanku aanan bar annagu intaanan iskoolba gelin yaan qur-aanka dhameeyey dhaqanka meesha aan ku dhashay ka jira saas u ah aan qur-aanka dhammayna kadib una iskoolka la sheegaaba galna kadib alxamdu lilah yani culama wax noo akhriso waan helnay yani xoogaa yani kutubta yaryareed waan loo laqbeeyey safiinihi abushjaaci iyo wixii lamidka ahaa laakiin kadib alla fadligiis kolley dadku isku mid maaha dadaan isku wada mid ahaynaa jiray oon dugsiga qur-aankana isla soo dhiganay qur-aankana isla xifdinay iskoolladana aan maaragtay isla dhiganaynay waxaan qiyaasayaa markii aan dugsiga dhexe soo galay yaan maaragtay ku fekeray in carabiga si aada u barto kuma kaaftoomin inaan idhaahdo masaayikhdu waxay akrinaysaa kugu filan may waxay arrintu ila gaartay toddobaatan iyo lixdii waan xasuustaa jornaala ka soo bixi jiray xamar xisbigan diwadaagu uu leeyahay dowlad carbeed noo ahayn moogta toddobaatan iyo afartan maa carabta galan horta waana anfacda xoogaa taas moogta waxay ku soo saari jireen marka carabina waa lagu qoraa wixii macnaha wixii af soomaaliga yani ku jiray laftooda yaa haddana carabi lagu tarjamaya tarjama daqiiqay tarjami jiray marka dad wax yaqaana tarjami jira meeshaasaan wax ka raadina marka anugu soomaaliga u aqaanaa mogta soomaaligaan soo qaadana carabigan ku fiirina markaasaan buugan samaystay markaasaan kalimaatu macnihi aan isu raadina waxbaa kaaga baxa markaas mogta siyaaqii wax lagu akrinaayo aad wax ka fahmaysaa kadib xoogaa waa waa sii ilbaxay maqaamaat alxariiriya maaragtay aan akhristay dee mashaaikhna waa helno wax noo sii akriyo oo wixii noo sii badiya laakiin bal meeshaan ka bilaaba idiin sheega aniga daftarka aan samaystay anugu kan kama yarayn aan ku leeya maaragtay joornaalkaas oo kale iyo wixii lamid aan wax ka qorqorayaa oo aan raadinaya waxaan raadinaya mufradaad kelimaad aan raadinaya marka marka waxaan la baran karin ma jiraan walaalayaal waxaan xasuustaa waayahaas aan saas carabiga ugu dadaali jiray dee joornaalo carabi oo maaragtay la iska helaa ma jirin runtii waxaan u malaynaa in wax soo bixi jirin waa dhici kartaa laakiin waxaan xasuustaa un niman caraboo waddanka yimaado waxaa jira mogta maclimiin iyo ka noqdo oo joornaalo intay soo akhristaan ay soo tuuraan bannaanka kusoo tuuraanaan soo soo qaadan jira oo carabi ku qoran marka waxaan sheekadaasin kugu sheegayaa in yani haddii qofku uu dadaalo uu wax baran karo kana gun gaari karo hadda wax walba waa sahlan yihiin maaragtay kutubta oo loogu talagalay dadka aan maaragtay carabiga ku hadlin inay carabiga ka bartaan way sahlan tahay cajalada fara badan oo la iska dhegaysta hadda la helay adduunka waxaas ma jiri jirin waayahaas toddobaatan iyo lixdii markaan ka hadlayna iyo toddobaatan toddobada iyo howlahaasu tashiilaadkaasu ma jirin marka dadaala dadaal khayr lahna siiya whuwa اladii balagahu الrasuulu slى اllahu عalيه waslm ummatahu qur-aankuna waa midkii rasuulku sal ly slm ummaddiisa uu soo gaarsiiyey kamaa umira bihi sidii maaragtay la faray fii qowlihi tacaala yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik rasuulka allow dadka waxaad gaarsiisaa wixii lagaaga soo dejiyey alla xaggiisa qur-aanku marka alla xaggiisu ka soo degay jibriil iskama samaysan muxamedna maaragtay iskama samaysan alla xaggiisu ka yimid fa kaana aladii ballagahum biamri illahi tacaala kalaamahu caza wajalla wixii uu rasuulku sal slam dadka soo gaarsiiyey ummaddiisa uu soo gaarsiiyey waxay ahaayeen waa hadalkii alle wa fiihi qaala sala allahu alay slam kaasuuna rasuulka sal slam uu ka yidhi atamnacuunanii an ubaliga kalaama rabbii ximaayo ma isiinaysaan oo maaragtay dadkii cadowga ahaa ma iga qabanaysaan oo ma iga dhicinaysaan an ubaliga kalaama rabbi yani liajli an ubaliga kalaama rabbi si aan maaragtay hadalkii alle dadku u gaarsiiyo kitaabkan waxaa taxqiijiyey isaan idiin sheegay naasir bn cabdiraxmaan aljudayc isagu xaashiyada wuxuu ku sheegay markuu takhriijinaya hadalkan wuxuu leeyay akhrajahu abu dawuud wاtirmidi wabnu maaja wاddarimi walimaam axmed wاlxaakim lafdigiisu marka muxuu yahay lafdiga macnaha meelahaas uu sheegay hadda ku jira muxuu yahay can jaabir bn cabdillaahi qaal kana الnabiyu salى اlه alay slam yacridu nafsahu calى الnaasi bilmowqif marka xajka la isu yimaado yuu rasuulku sal slm dadka maaragtay isu bandhigi jiray yani naftiisu u bandhigi jiray wuxuu marka dhihi jiray alaa rajulu yaxmilunii ilaa qowmihi war ma inku jiraa nin ciddiis ii geeya oo ay qaada aniga faina qurayshan cilladu marka maxay tahay faina qurayshan waa dadki uu ka dhashay rasulka sal slm qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbi waa ii diideen inaan kalaamkii alle dadka gaarsiiyo la dagaalameen dariiq kastay maraan si ay xaqaas u hor istaagaan oy dadka uga joojiyaan ilaa la wariye maaragtay in ay dadku dari jireen maaragtay yidhaahda ninkan waa khaldan yahe yuusa idin sirin lafdigaa marka u fiirsada alaa rajulun yaxmiluna ilaa qowmihi bay ahayd mogta marka qoomki qoomkaas marka loo geeyo muxuu samayn rasulka sal l kalaamkii alluu dadka gaarsiina muxuu rabay marka in dad kale loo geeyo kuwu ka dhashaa ka diida xaqi oo inay dhegaystaan qur-aankii oo uu rasulka dadka u gaarsiiyey ka diideen lafdiga marka annaga noo dhigan iyo kan xoogaa cusuma eka ma og tahay atamnacuunanii baa ku qoran an ubaliga kalaama rabbii kolley anigu waxaan ka fahmay in sidaa inkuu laqbeeyey uu ka wadoo ah inuu dad uun rasuulka sal slam la hadlaayay uu leeyahay ximaayo may siinaysaan iyo ilaalin oo dhibka dadkiina ma iga ilaalinaysaan si ay iigu suurto gasho inaan hadalka alle dadka gaarsiiyo taasuu ka rabaa lafdi marka waxaa ku jira maaragtay siirada muuse bni cuqba ku jira oo ibnu xajar uu sheegay markuu dadka la hadlaayay rasuulka sal slama wuxuu dhahayay laa ukrihu axada minkum anugu qof adinka in ka mida qasbi maayo calaa shayin wax ku qasbi maayo bal uriidu waxaan rabaa an tamnacuu man yu'diinii inaad iga celisaan kuwa idhibaaya aniga xataa ubaliga kalaama rabbii si aan dadka u gaarsiiyo hadalka alleh marka yani ximaayu ka raba dadkan u maaragtay la hadlaayo yani hadalkaas wuxuu ku yaallaa fatxubaariga ka helaysaan juska toddobaad safxada laba boqol iyo labaatan wa huwa aladii taxfaduhu suduur qur-aankuna waa midka laabuhu ay xafidsan yihiin qofkii alla qur-aanka uu siiyey kollin qaarkiin qur-aanka waa xafidsan yahay ama waxun bay ka xafidsan yihiin laabaha midka ku jira waa wa tatluuhu lalsinatu carabyaduna ay akhriyaan wyuktabu fi lmasaaxif masaaxiftana lagu qoro waa kaas meel kasta noogu qoran malaayiin nusqa ay daabacanta kayfamaa tasarafa si kastoo uu noqdo biqiraa'ati qaari'in noqotayaa qofkii akhrinaya akhriskiisii wa lafdi laafidin kii ku dhawaaqaaya dhawaqiisii wa xifdi xaafidin kii xafidsanaa xifdigiisii waxaysu tuliya meel kastoo la akhriyo oo fii ayi mowdicin quri'a meel kastoo lagu akhriyo wa kutiba la qoro oo fii masaaxib ahliislaami lagu qoro iska saxa masaaxifa ah idin qoran masaaxifi inaad tirahdaan waay tusurifa ah iyaduna qoran tasarafa waa inaad tirahdaan warkii aan wax yar ka hor soo akrinayna kayfa maa tasarafa saas u dabtiya fii masaaxifi ahli lislaami masaaxif waa mamnuuc min min asarf mamnuuc min asarfina marka maaragtay la hoos dhigaayo waxaa lagu hoos dhigaa fatxa soo maa hadda marka maxaa fatxada loogu diiday naxwaha qaar akrista n ku jiraan malayna xarfujar maa gale ha iyadoo xarfujar galay yaad waxaad leedahay fii masaaxifa xukunku waa saas arrin kalea jirta arrinta kalea jirta waxay tahay waa la idaafiyey ya masaaxifi ahli lislaam baa layidhi marka masaaxif waa mudaaf ahlin waa mudaaf ilayhi marka mamnuuc min asarfiga hadduu mudaaf noqdo waa caadiya loo ceraaba yani mamnuuc min sarfinimada waa ka baxa waa gartay wkutiba la qoro fi masaaxifi ahli اlislaam wa alwaaxi subyaanihim looxyada maaragtay ciyaalka yaryaro ay wax ku qortaan mayn ku jiraa qof loox qor-aan kusoo bartay ya saasa jamiil waa yar yihiin laakiin annagu looxaas oonan qur-aanka kusoo xafidnay looxan qoraynay markaasaan dhaqaynaa maalinka labaad markaasa mid cusub qoraynaa masaaxiibta marka waa la heli jiray lakiin aaday u yarayd aaday u yarayd macallimiintuna kulley qoraalkaas uun bay maarata rabeen musxaf wax laga xafidina ma jirin musxafka waa la kaalmaysana hadhow marka la raajicinayo iyo ma ogiye laakiin xifdiga hore kulligiis anugu waxaan ka ka ka bilaabay qoritaanka qur-aanka hal ataaka xadiisu lkhaashiya ilaa dhammaadka hal ataaka xadiisu lkhaashiya intaana gaarin macnaha farta si fiican waa bar mogta waa lii qoraay marka dhaqanka waddanka saas ka jira saasuu ahaan jira duulalka naga horreeyay salafkuna kulley saas ahayn looxdaas unba wax lagu qori jira waraaquhu ma sahlanayn mo masalo dhib badan ahayd wa alwaaxi sibyaanihim marka waa kaas iyo wagayriha kulluhu kalaamu اllahi jala jalaaluhu gayru makhluuq siduu doona ha u maaragtay ha noqdo isu bedelo akhris la akrinaayo dhawaq lagu dhawaaqaayo looxa lagu qoro musxaf ha lagu qoro meel kasta ha lagu akriyo waa un qur-aankii waa qur-aankii alle makhluuqna ma aha marka midka meeshaan ku qorana makhluuqa lagaa yeeli maa makhluuq ma aha waa hadalkii alle yani ama hala xafidsanaado ama meel ha ku qornaado waa hadalkii alle hadalka allena makhluuq lama yiraahdo faman zacma anahu makhluuqun fahuwa kafiru billahi alcaظiim qofkii marka sheegta inuu yahay qur-aanku makhluuq suu doonaba maaragtay ha u tasarufe oo ha noqde eh waa kaafir qofkaas allihii weynaay buu ku kufriyey samictu lxaakima buu leeyahay xaakimkii aad taqaaneen oo mustadraga iska lahaa iyuu tilmiid u ahaa shiikhaanu saabuni ardaygiisii u ahaa smictu اlxaakima aba cabdillahi alxaafid yaquulu samictu abalwaliid xasan bna muxamed yaquulu isagoo le baan maqlay buu leeyay samictu imaama aba bakrin muxamed bna isxaaq ibn khusayma yaquul alqur'aanu kalaamu اllahi gayru makhluuq ibn khusayma wuxuu leeyahay qur-aanka alle qur-aanku waa hadalkii alle makhluuqna ma aha faman qaala qofkii yidhaahda ina alqur'aana makhluuqun fahuwa kafiru biاllahi alcaظiim qofkii yidhaahda qur-aankani waa makhluuq waa mid allihii weynaa ku kufriyey laa tuqbalu shahaadatuhu hadduu markhaati kaco markhaatigiisu mid soconaya maaha la aqbali maayo walaa yucaadu lamana booqdo in marida hadduu jirado walaa yusallaa calayhi lagumana dukado in maanta hadduu dhinto waa axkaamtii gaalada walaa yudfanu fii maqaabiri lmuslimiin qubuurta muslimiintana laguma duugo yustataabu fursa yaruu haystaa qofkii kufri ku hadla yustataabu tooba keena laleeyahy intaasuu faa'iido ku qabaa kasoo noqo waxan aad ku gaalowday fain taaba hadduu tooba keeno waa alxamdulilah waa sidii la rabay wa ilaa hadduu tooba keeni waayo sow ma ah oo waxaan ka noqon waayo duribat cunuquhu waa la dilaa marka ibnu khusayma wuxuu leeyahy kitaab aada u qiimo badan oo la yidhaahdo kitaab tawxiid wa ihbaatu sifaati rabbi caza wajal kitaab oo saxiixana waa uu leeyahay oo saxiix ibnu khusayma la yidhaahdo musnada waa uu leyahy wuxuu dhintay saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijriyada buu dhintay faama allafdu bilqur'aani qur'aanka oo lagu dhawaaqo dhawaaqan dadku ay ku dhawaaqayaan waa masale iyaduna bidca ay soo gashay oo qaar baa waxay yidhaahdeen lafdii bilqur'aani makhluuqun anuu dhawaqan aan qur'aan ku dhawaaqaayo waa makhluuq bay yidhaahdeen warxan marka waxaan lafdiga la leeyahay lababa waa uu noqon karaa lafdi oo bimacnaa malfuud ah kii lagu dhawaaqaaya ah kan lagu dhawaaqayo waa maca qur-aankii alle maarata uu soo dejiyey oo hadalkiisi oo tilmaantiisii ah ee aduu ku dhawaaqday admaa iska le hadalaa inshayso aliftamiya qur-aankaan maahan moogta marka alkalaamu yunsabu ilaa man qaalahu ibtidaa'an bilowgii hore kii ku hadlay yaa loo tiiriyaa hadalka ee qof muaddi ah ama mubaliq ah loo tiirin maayo qofku hadduu yidhaaho qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzili bisikti liwa bayna adakhuuli faxawmali dadka carabiga ka warqabaa iyo adabka iyo shecirka iyo waxay leeyihin haa waa beytkii ibreel qaysay leeyihin ninkan wuxuu noo sheegay hadalkii ibreel qays illa ibreel qays markuu wareysa ku hadla moogta adigu malihid moogta beytkan adigu malihid ma ada inshayn wax adigu samaysan maaha lakin muadiyaata mujarad mubaliqaata aduu qur-aankana markaa saas o kale marka aduu ku dhawaaqdo qur-aanka adigu ma lihid moogta lam tunshihu marka suu makhluuq ku noqonaa marka malfuudka adigu aad ku dhawaaqaysay ma lihid adugu waa hadalka alle marka makhluuq ma aha marna waxaa loola jeedaa maalan sawdkii bani aadamka hadlaayay haddii marka saas loo kala saaro oo la yidhaha malfuudkii makhluuq maya ma dhihi ma dhahayno de waa hadalkii alleh laakiin sawdku waa sawdkii makhluuqa adigu haddaa qur-aanka akriso codaan maqlaynaa adiga haddaa akrisana magaca adiga cabdiqani cabdiqani hadduu akriyana cod kaleaan maqlaynaa adigana cabdilbaas hadduu akriyana cod kaleaan maqlaynaa aswaadooda ayagaa iskale soo maa laakiin waxay akrinayaan maxay yihin waa qur-aanka alle waay waxay akrinayeen marka makhluuq miya makhluuq maa waa hadalka ale marka masalada lafdiga yani sharxeedoo kooban waa saas qofku wuxuu ula jeedi karaa marna waa nudqigiisi maalan sawdkiisi iyo wax nocaas o kale marna waa malfuudki wax lagu dhawaaqayo laftiisi wixii marka kalama bixi karaan kala saaridda xoogaa way culusta moogta saa darteed in mas'aladan laga hadlo oo lafdi bilqur'aan makhluuq la yidhaahdo yay salafku diidi jireen sababtoo ah qofku wuxuu maaragtay mararka qaarkood isagoo fasaad iyo bidca iyo balaayo wada yuu ku dhuuman karaa moogta qur-aanku rabaa inuu yidhaa qur-aanku wuxuu rabaa inuu yidhaha makhluuq moogta markaasu wuxuu ley may aniga maarata lafdii bilqur'aan makhluuq aan leeyahay moogi hal qur'aan makhluuq maanaa idin dhaha aniga tii kaluuna qarsanaa moogta marka bilaash ugama aanay diidin lafdii bilqur'aan makhluuq waa ay diideen marka tafaasiisha wuu keeni doonaa haddi la yihahdo fa ina sheikha abaa bakrin alsmaaعiliya اljurjaniya kitaab caqiida u leeyahay isaguna aada u fiican dakara fi risaalatihi risaaladiis wuxuu ku sheegay marka ictiqaad اlismaaciili baa la yihahdaa ama ictiqaad ahimat اxadiid alatii صanafaha liahli jiilaan oo uu alifay ahlu jiilaan ahlu jiilaan mindhaa cilmiga jeclaayaan ama maleeya amase ama mutakalimiintia ku badatay oo waa rafaadiyeen markaasay sheikhay arkaan bileyin kitaab noo qor ila saabuni waa ka yidhi hadda bilowga hore mogta sooma dhihin aamul tabaristani markaan soo maray iyo maarata bilaada jiilaan iyay weydiiyeen buu yidhi mogta inaan wax u qoro oo caqiida u qoro soo maa abubakr ismaaciilin hadda waa ujeedaan risaalada wuxuu u qoray reer jiilaan uu qoray risaaladiis marka wuxuu ku sheegay man zacma ana lafdahu bilqur'aani makhluuq yuriidu bihi اlqur'aana faqad qaala bikhalqi اlqur'aan qofkii yidhaahda isaga ku dhawaaqidda uu qur-aanku ku dhawaaqaaya makhluuqa oo qur-aankiina wuu ula jeedaa malfuudkii wuu ula jeedaa ile lafdi haddaa tira xataa carabi ahaan faclun bimacnaa mafcuul bay noqotaa waa malfuud kaa ku dhawaaqaysa waa qur-aankii marka laftiisa marka hadduu qur-aanku ula jeeda buu leeyahay faqad qaala bikhalqi اlqur'aan qur-aanki waa makhluuq bu markaa yidhi ninkaas waa tilmaan alla uu leeyahay yuu makhluuq ku sheegay وذkر iبن mهdiyin الطbرiyu في kitaaب الاعtiقاad اladي صنفhu لأhli hadi البilaad waa isla jiilanti u malaynaan iبn mهdi طbrي ya isaguna wuxuu sheegay kitaabkiisa اعtiqاad lera uu ku sheegay u dadka beledkan degan u qora beldaantan degan أna mdhب أhli الsuنaةi والجamاعaةi alqwl بأna الqur'ana kalaam الlahi subحaanahu وwaxyuhu وتنزiilhu وأmruhu وnahyuhu غayru makhluuq wuxuu ku sheegay kitaabkiisaas ibn mahdi tabari wuxuu sheegi doonaa inuu nin cilmi kalaamka iyo wax noocaas oo kale ku dheeray inuu ahaa sababtu hadalkiisa usoo qaatana wuu sheegi doonaa wuxuu ku yidhi buu leeyay kitaabkiisa ana madhaba ahli الsunati waاljamaaca madhabka ay ku tageen ahlu الsuna waاljamaaca inuu yahay alqowlu in la yidhaahdo oo la ictiqaadiyo laguna hadlo in qur-aanku uu yahay hadalkii alle iyo waxyigii uu soo dejiyey iyo maaratay kii uu soo dejiyey iyo amarkiisa iyo nahyigiisa amarka iyo nahyigu qur-aankii ku jiraan waa juz ka midaba hayru makhluuq inuu maarata aanu makhluuq ahayn yaa madhabka ahlusunna uu yahay qur-aankaasu waman qaala makhluuqun qofkii yidhaahda qur-aanku waa makhluuq fahuwa kaafiru biاllahi alcadiim waa mid alle alla weyne ku gaalooba waa wuxuu kaloo yidhi wa ana alqur'aana fii suduurina maxfuud qur-aanku annaga laabaheenna yuu ku xafidan yahay bialsinatina maqruu carabyadeenana waa lagu akriyaa fii masaaxifina maktuub masaaxifteenana waa ku qoran yahay wa huwa alkalaamu aladii takalama allahu caza wajala bihi waana hadalkii alla uu ku hadlay waman qaala qofkii yidhaha ina alqur'aana bilafdihi makhluuqun qur-aanku aniga ku dhawaaqideeda aan ku dhawaaqaayo waa makhluuq aw lafdii bihi dhawaaqid aan ku dhawaaqaayo yaa makhluuqun ah qofkii yidhaahda fahuwa jaahilun daalun kaafirun billahi alcadiim waa mid jaahil oo dhunsan oo alla ku gaaloobay buu leeyay wa inamaa dakartu hada alfasla mualifkii ismaaciil asaabuni yaa wuxuu leeyahay wa inamaa dakartu hada alfasla bicaynihi min kitaabi ibni mahdiyin listixsaanii dalika minhu qeybtan si gaar ahaaneed waxaan ugu sheegay oo aan kitaabkaas uga soo qaatay way ila fiicnaatay buu leeyahay liistixsaanii dalika minhu yani isaga xaggiisa waan ka yani way cajabisay buu leeyahay fainahu itabaca asalafa min asxaabi alxadiid maxaa yeelay hadalkan uu hadda ku hadlay wuxuu ku raacay salafkii asxaabu alxadiidka ahaa fima dakara waxa uu sheegay maca tabaxurihi asagoo nin maarata baxar ah ahaa fii cilmi اlkalaami cilmi kalaamki kii madmuumka ah oo xalay aan idiin sheegaayey ee imaam shaafici waxa uu ku xukumay iyo wa tasaaniifihi اlkabiirati fiihi iyo kutubihii waaweynaa uu qoray iyadoo ay la jirto wa taqadumihi iyo horumarkiisa iyo watabarusihi soo muuqashadiisi cinda ahlihi cinda ahli اlkalaam marka cilmigaas nin looga dambeey u ahaa oo kutubo waaweyna ka qoray haddana hadalka uu kalaamka alle ka sheegay waa hadal xaqaho waafaqsan hadalkii ahlu xadiidka oo uu salafka ku raacay أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ يا واي سعودي ما قرنا يا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أيضا قرنت سمع ها وا كي أنسو شيء هو هو حاكم كلفتيس ها صاحب المستدرك احنا لو أرضي وها موقت قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن سعيد بن إشكاب يقول أسوى لبن مقلي سألت إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن أبي يواي وابن راهوية عن اللفظ بالقرآن إمام بوأها قرين لا إمام أحمد إمام أحمد يسير صاحبي أهين عن اللفظ بالقرآن يعني القرآن ككل واقد ديسة maxaa laga leeyahay yaan weydiiyey ile dad baa lafdiyi bilqur'an makhluuqiyo waxaas leh fa qaala wuxuu yidhi laa yanbagii an yunaadara fi hada masaladan masale laga hadlo ma aha in muran muran iyo la geliyo ma aha alqur'aanu kalaamu ullahi gayru makhluuq lafdi lafdi iyo meelahaas in laga soo warwareegsado maaha waxbaa lagu qaranayaa maogta qur-aanku waa hadalkii alle makhluuqna ma ahan marka waxaad arki doontaa iyagoo leh man qaala lafdiyi bilqur'aani makhluuq waa jahmi man qaala lafdiyi bilqur'aani hayru makhluuqna mubtadic iyagoo leh ad arki doontaa u fiirsaya hadduu yihaa lafdiyi bilqur'aani makhluuq waa ariiqadii jahmiyada iska waadix wa waa waa aaday maaragtay u diidan waa ku tajdiidiya hadduu yihaa maaragtay hayru makhluuq lafteedana bal ka warrama waxaa soo geli karaa sawdkii bani aadamka soo ma marka sawdkii adoo yiri oo kale lamid tahay maaragtay makhluuq ma ah maxaa marka kugu geystay dabdaraas alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq inaad tiraha kugu filan marka masalada lafdiga haba gelinba sababto waa ishkaalaa ku jira mushkilay leedahay marka marna mubtadac ad noqona marna jahmi ad noqonaysaa maxaa ku geeyey marka maxaa kugu geeyey marka marka lafdii bilqur'aani makhluuq iyo qofkii lood aragto ka fogow hayru makhluuqna ha dhihin ayaduna wax saxa maaha sababto waxaad markaad anfinaysaa sawdkii bani aadamka sawdka bani adamka waa waa joogiya markaas ma ogta marka hayru makhluq haddaad tirahda sawdkii baa marka banaanka soo gelaya see loo dhihi karaa marka makhluuq maaha marka ibnu rahawayhi waa uu joojiyey baabkan wuxuu yihi maaha in laga hadla maahan u yiri waxan alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq halkaas ku jooguyo وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في kiتاب الاعتقاaد الذي صنفه في هذه المسألة wuxuu ku sheegay kitaabkiisaas صريح الاعتiقاad baa la yihahda waa taaبcan yahay waa risaalo koley uu isku difaacayo وqاala wuxuu yihi أma الqول في ألفاaظ العباadi بالqرآن yaعnي dhawaaqa ay addoommadu ku dhawaaqayaan qur'aanka waxa laga leeyahay falaa ahara fiihi naclamuhu can صaxaabiyin garan mayna buu leeyahy saxaabi arrintaas ka hadlay oo laga soo naqliyo walaa taabiciyin ilaa caman moogiyaa laga soo naqliya buu leeyahay fii qowlihi اlghanaau hadalkiisa maaragtay faa'iida ay ku jirto iyo kifaayo wاshifaau iyo caafimaad wafi itibaacihi alrushdu wاlhuda hanuun uu ku jiro waman yaquumu qowluhu waxa uu laga soo naqliya buu leeyahay mid hadalkiisu uu joogo maqaama ala'imati اluulaa hadalkii maaragtay a'imadii horeysa oo kale booskooda kale u joogaan abi cabdillaahi axmed ibn xambal baa ka hadlaya fitnadii waqtigiisay dhacda moogta isagaa marka arrintaas maaragtay dadkii u caddeeyey fa ina abaa ismaaciila warkii yaa wata tabar yaa wata warkii tabaryaan ku jirnaa imaam axmed uu ka sheekeynaa moogta ila isagoo imaam axmed lama aanu kulmin farqi baa udhexeeya wuxuu dhintay saddex boqol iyo tobankii ibnu jariir imaam axmedna goormuu dhintay laba boqol iyo afartan kowdii intee udhexaysa toddobaatan sano taqriiban oo midha hal sano dhiman farqi weyna udhexeeya marka ma aanu arag lama kulmi imaam axmed dad kale wax ka warina fa ina abaa ismaciil atirmidi buu leeyahay xadaanii qaala wuxuu yihi samictu abaa cabdillahi axmed ibn xambal marka qof baa udhexayso ma jeedid yaquulu asagoo leh allafdiyatu jahmiyatun nimanka lafdiya bilqur'aani meelaha la wareega waa jahmiyo qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi faajirhu wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii uu ku magan galo mid mushrikiintii ka mid a mushrikiinta muslimiinta dagaala udhexeeya soo maa kuwii maka joogay ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaani iyadoo dagaalka lagu jiro hadduu yidhi anaa mustajiir hadduu yidhaahdo fa ajirhu baa alla u leeyahay ama dagaal baa noo dhexeeya markaas laiskama soo horjeedo laakiin meeshii laisku arko laisku dilaya laisma cafinayo soo socduu yidhi war maxaad ahayd haye hebel war maxaad rabtay war ama mustajiir baan ahay buu leeyahy qur-aankaa la maqashiinaya marka la dili maayo meeshiisii haddana loo celinaya ilaa uu meeluu ku badbaadayo uu tago iyo jamaacadiisii iyo qoladiisii uu tago la dili maayo marba hadduu yimid qur-aanka inuu maqlo oo mustajiir uu yahay waa la badbaadinaya iska dil maaha waxa nimankan hadda waalanee shabaabka lagu sheego ay sameeyaan ma aha wax sharciga waafaqsan maaha oo qof kastoo gaaloo la yidhaahdo dhiiggiis waa noo bannaan yahay asalaamu raxmatullahi barakaatu gaalada qaar rasul aha ku jira rasul maxaa laga wadaa asalam raxmatulla barakaatu waxaa laga wadaa waa nin lasoo dirsaday waa safiir waktigii jaahiliga lama dili jirin rususha niman baa uga yimid rasuulka sala allau alay slam musaylimata alkadaab u fiirsay a waa kii nabinimada sheegtay ma nabadan maarata muslimiinta iyo musaylima dhex taalle ma jirto laba nin baa ka yimid u soo diray markaasay weliba rumaysan yihiin inuu maaragtay nebi yahay shaydaankaas beenta sheegaayo markaasaan la taabanayn muxuu yidhi rasulka sal ly slam waray wadeen mogta risaalay wadeen soo gaarsiiyeen lowlaa ana arusula laa tuqtalu la darabtu acnaaqakuma haddaanay maarata kuwa rususha lasoo dirsado waa safiirada moogta iyo dadka uun fariimaha loo soo dhiibo aan la dilin yani waa masale muqarara aheyd oo maaragtay waktigii jaahiligan lagu camal fali jiray sharcigoon u ogolaaday dadka lasoo diro ergada la yidhaahdo ma banaana in la dilo annaguna waxaan garanaynaa nimankaani inaan waxba cafin hadda shabaabka lagu sheego wax walba iska banaysanayo waana khalad taasu marka rusushaas lama dilo qof maaratay matalan viisa la siiyo waddankii shaqa u imaanaya sharikada maaragtay isgaarsiinta u shaqeeya ama meel kale u shaqeeya dad baa u wacday waxay u baahan yihin khibradiisii u baahan yihiin isagu may wuxuu leeya may isagu gaalba maahaye shiinuu ka yimid ruushuu ka yimid ameerikuu ka yimid dhiiggiis waa ii banaayin ku leey dagaal baa naga dhexeeya war xaggee dagaal in kaga dhexeeya ninkaan nin ganacsadaha oo miskiina keensaday oo biruu u samaynaa ama waxbuu u samaynayaay ammaankii uu ninkaanu bixiyey maad ilaalisid oo ilahay ka cabsatid waa qof walaalo kaa oo musline iyadoo dagaal lagu jiraa laisbadbaadin karaa oo ammaan la siin karaa marka nin matalan ama dawladday fiisa soo siisay ama dad maaragtay ganacsataa ay wataan oo ay dana maaragtay ka leeyihiin yaa waxaa leeyahay aniga maya halkaas ii joogtaa gaal ma yahay ha khalaas waxaas marka wax cilmi ku dhisan ma waa wax jahli ku dhisan sumcada islaamkana way baabiyeen nimankaas marka ninka mushrika ah oo mustajiirka ah waa waajib in la ijaareeyo ee maahna dhihi maysid shalaan dagaalanayoo laba boqoloo muslimiinhu ay dileen say ku dhici kartaa inaan kama badbaadiyo waanaan caarsadaa balka waran de markaa caarsanaysid moogta hawadaada markaas aad u shaqaysa aad diin ka shaqayn maysid ufiirsamyani waa waa diinku inuu ku xukumaa maogta qisadii waa xasuusataan maaragtay ninkii saxaabiga ahaa jundab iyo usaamo labadaba ka dhacday oo labaduba ay dileen niman gaalaho dagaal laiskula jiray waa la dagaalamaya markaasuu gaalku wuxuu ley laa ilaha illa allah falamaa calawtuhu bisayf buu leeyay jundab buu ahaa on malayna qaala laa ilaha illa allah haye oo maxaa u dishay inama kaana mutacawidan u leeyay afalaa shaqaqta can qalbii buu yiri rasulka sal slam oo qalbigiisa maxaad u jeexi weysay si aad u ogaato inuu run sheegaya in kale ma qalbigaa laguu dira adiga laa ilaha illa uu ku hadlaa adiga ku xukunta ma sharcigaa adiga ku xukuma se adaa is xukuntid sharcigaa ku xukuma sharciga waa in loo hoggaansamaa kii hadda walaalkaa dilay oo saaxiibkaa dilay oo hadduu rabo madaxweynahaadi dilay haddii iyadoo dagaalka lagu jiro laa ilaha illa u yidhaahdo waa inaad faraha ka qaaddaa xaqaadi oo kale u leeyahay wuxuu gaarsiiyey rasulka sal sl inuu yidhi maaragtay haddaad dishay buu yidhi ninka noocaas oo kale ah fa inaka bimansilatihi qabla an yaquula kalimatahu alatii qaalahaa adaaba booskiisa istaagayaba xaalkaasu u xun yahay oo aad maaragtay mucarad ugu tahay inaad naar gasho ila markuu gaalka ah mogta alnaar u ahaa naartu ku waari lahaa xaaladaadu waa culusta boosku isugu joogo kalea tegaysaa buu leeyahy asagana marka dulmigaad ku disha ajir fara badan iyo marka wuxuu helayaa iyo jannuu helayaa oo booskaadi uu soo istaaga asaguna hawsha marka hawl sahlan maaha marka dadaa wax isaga dheela axkaamta islaamka ku dheela sumcada islaamka ku maarata ku dheelaaya oon cilmi ku shaqaynayn gaalku hadduu maaragtay magangelyo dalbado waa la magangelinaya faajirhu badbaadi baa le waa waajib xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu ka maqlo hadalkii alle waa xaq uu nagu leeyahay waa kadib waad wadaysaa waad diiday inuu islaam ugu had qur-aankuu dhegaystay xujadii waa ku ogantay markaasuu ley hadana islaami ma waxaad geynaysaa meel uu ku badbaadayo oo asxaabtiisa ay ka dhow yihiin kuma banaan inaad disho marka imam axmed wuxuu leeyahay minman yasmac yuu qur-aankii ka maqlayaa buu leeyahay dad un ba akrinaya qur-aanku asaga midaas akriya may dad un baa maaragtay ku dhawaaqaya qur-aanki soo maa haddana dadkii ku dhawaaqida ay ku dhawaaqeen qur-aanki ma waxay ka saartay inuu kalaamkii alle yahay may kama saarin waa kalaamka alleh xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu kalaamka alla uu ka maqlo kalaamkan uu maqlaayana dad un buu ka maqlaa marka lafdihi bilqur'an makhluuq nin kale waa ka soo horjeeda aayaddan qaala wuxuu yidhi abu ismaaciil atirmidi yaa hadlaaya abu ismaaciilna yaa wax ka warinaya tabari maxamed ibn jariir uma samictu jamaacatan buu yidhi marka warkii hore toos uga maqlay mogta imaam axmed warki waa kala saarayan waxay ahayn daqiiqiin dad aad isu ilaaliyay ahayn dadki muxadisiinta ahaa oo salafka oo hiqaadka ahaa ma rabaan inay maarata khalad ku dhacaan waxaanay maqlin waa maqlina dhihi maayaan tuu maqlay waa sheegay tan kalena wuxuu ku ley dad kalaan ka maqlay uma samictu jamacata min asxaabina buu yidhi koox maarata asxaabteenna kamid ahaan maqlay buu yidhi laa axfadu asmaahum hadda magacyadooda maba xasuustee yadkuruuna canhu ayagoo ka sheegaya imaam axmed radia allahu canhu anahu kaana yaquul inuu dhihi jiray man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun qofkii yidhaahda aniga dhawaaqidda aan ku dhawaaqayo qur'aanka dhawaqaas waa makhluuq qofkii yidhahda fahuwa jahmiyun halkaasuu gaarsiin jira waa jahmi waman qaala qofkii yidhaha hayru makhluuq makhluuq ma aha fahuwa mubtadic buu dhihi jira sababta meesha waxaa soo gelaya codkii bani aadamka codka bani aadamkuna waa makhluuq marka inaad gashaba ma aha meeshaas qaala moxamed ibnu jariir wuxuu yidhi warkii asaga wata waxaan dhan isaga soo naqlinaya maogta kitaabkiisa sarix lictiqaadka la yidhaha walaa qawla fi dalika cindana yajuusu an naqulahu gayru qowlihi qowl ma jira buu leeyahay ay maaragtay bannaanta inaan nidhahno anagu ku hadalno oo aan hadalka imaam axmed ahayn id lam yakun lanaa fiihi imaamun na'tamu bihi siwaah ku lagu daydo oo aan ku dayanayno masaladan uga dayanaynon asaga ahayn ma hayno marka asagaan ku dayanaynaa buu leeyahy wa fiihi alkifaayatu waalmaqnac asagaana nagu filan buu leeyahy kifaaya iyo maqnac waa isku macno waa wax lagu qanco oo oo kugu filan wa huwa alimaamu almutabac waana imaamkii waa imaam la raaca buu leeyahy raxmat اllahi عaleyh waridwanuhu hadihi alfaadu moxamed bn jariir yaa warkaan leh mualifka saabuna leh warkaan erayadan hadda maaragtay aan kuusoo guuriyey buu leeyahy waa erayadii moxamed ibni jariir alatii naqaltuhaa nafsahaa saasaa kor ku qoran idinka maxaa idin qoran alati naqalahaa bicayniha ma idin qoran masaa nafteeda qoran alatii naqaltuhaa nafsaha meeshaan uu ka qaatay sida muuqata nusqo kale waxaa ku jirta alati alladii naqalahaa bicaynihi alatii ay ku ficnaan lahayd yani alfaadii uu soo naqliyo sideedii iyadoo ahaan macnaha keenay buu ley ilaa ma haahunaa oo min kitab ictiqaad aladii sanafahu marka waxaan aan soo naqliyey oo hadda aan kitaabkayga anigu aan hadda aan ku qoray kitaabkaas ictiqaadka un baan ka keenay buu le waa alfaadiyo sideedii qultu waxaan iri buu leeyahay marka warkii haddana wuxuu ku celshay ibnu jariir tabari wa huwa yani maxamed ibn jariir may hadalka hadda ma wata isagu laakiin ibnu jariir uu ka sheekayna wa huwa yani maxamed jariir baan ka wadaa buu leeyahay qad nafaa can nafsihi bi hada alfasli yani maqطacan iyo hadalkan qaybtan hadda anugu aan ka soo naqliyay aladi dakarahu fi kitaabihi uu ku sheegay kitaabkiisa wuxuu naftiisa ka anfiyey buu leeyahy uu iska difaacay kula maa nusiba ilayh wax alla wixii loo tiiriyey isaga waa qudifa bihi lagu gemay oo lagu tuuray oo ah maxay yihiin waxaasu min cuduulin ka leexasho laga leexday can sabiili sunnati jidkii sunnada aw maylin ama leexasho loo leexday ilaa shayin min albidcati wax bidcadii ka mid a dad baa tuhmaaya marka qaarkood waxaa iska dhacda xasad iyo waxbaa iska dhaca moogta waxaa dhici karta marka qofka isagoon maaragtay bidca iyo waxba gelin in la yidhaha bidcuu galay marka raggii bidcadii waxaas ku sheegay uu iska difaacayo markaasu saas kitaabkan u qora wuxuu aaminsanaa buu ku sheegay waladii xakaahu can axmed radia allahu canhu waardaah warkan uu imaam axmed ka soo naqliyey hadduu ibnu jariir yahay oo ah ana lafdiyata jahmiyatun in nimanka lafdiya bilqur'aan dhahaya ay jahmiye yihiin fasaxiixun canhu waa ka ansaxay imaam axmed inamaa qaala dalika saas wuxuu u yiri buu leeyahay liana jahman ninka jahm ibnu safwaan la yiraahdo meeshan marka muxaqiqu meeshan buu ugu tarjumay jahm shalay shalan waa idiin sheegay addaalu lmubtadicu dahabi leeyahay waa kii dhunsanaa mubtadic aha ra'su ljahmiyati jahmiyada saa madaxu aha halaka wuxuu dhintay oo halaagsamay fii zamaani sigaari taabiciina taabiciinta kuwoodii yaryaraa waktigoodii uu dhintay wamaa calimtuhu rawaa shay-an waa warkan shalay idiin sheegaya wamaa calimtuhu rawaa shay-an buu yiri anigu maaragtay ma ogi buu leeyahy inuu waxweriyey oo wax werin laguma yaqaano laakinahu zaraca sharan cadiima laakiin wuxuu beeray shar weyn buu beeray baqdaadi wuxuu yidhi ninka iskale alfarq bayn alfiraq jahm isagoo baal ahaa oo rabbigii abuurtaba aan aqoonin oo iska ebteleysnaa yo haddana wuxuu kaloo kusii darsaday buu leeyahay hobkii u qaatay buu leeyahay markaasuu ninkii madaxdaa la diriray nin shureyx ibn xaaris la dhihi jira yuu maaragtay kala qayb qaatay dagaal uula dagaalamaya nin la yidhaha nasr ibn sayaar waxaa dila marka salm ibn axwas nin la yidhaha maazini fi akhiri zamani bani marwan waqtigii reer bani marwan waqtiyadii ugu dambeeyey yaa la dilay markaasoo khaarijiyana waa dhintay oo nin muslima maarata la dagaalamayo laakiin bidcadan kalea ka daran oo sifaatka alla uu inkiraayay aada uga dhib badnayd waxaan jacdi yaa ka horreeyay masalada maaragtay kalaamka oo yidhi in allaha lam yatakid ibraahima khaliila walam yukalim muusa takliima masalada kalaamka jacdi yaa uga horreeyey jacdi asagana waxaa dilay sida ahli cilmiga ay sheegaan oo kutubta taariikhda ku taala khaalid bin cabdillahi alqasri oo waqtiga umowiinta isaguna ciraaq haysta waxaa la sheegay inuu yidhi maalin maaragtay ciid weyn ah oo ciid ul adxa ah yuu dilaa la yidhi markaasuu yidhi dadki markuu u qudbeeyey daxuu taqabal allahu daxaayaakum fa inii mudaxin biljacdi bni dirham kolley horta dilidaas uu dilay macnaha waxaad wax shaki kama taagna laakiin qisada ayaa dhici karta in xoogaa war ku jiro kolley masjidka kolley kuma dilin meel kale unbuu ku dilaa ma banaana masaajidda in xuduudda lagu oogo moogta waxaa dhici karta moogta in si qalada loo fahmo fanazala fada waxa way wax noocaas oo kale a riwaayaad sheega ayaa jira kolley masaajidda in wax lagu dilo ma banaana ayib oo marka ninkan jahmi la yidhahay asxaabahu saraxuu bikhalqi اlqur'an waxay caddaysteen inay leeyihiin qur'aankii waa makhluuq waladiina qaaluu bilafdi kuwa le lafdi bilqur'aani makhluuq tadarajuu bihi waxay maaragtay ku gaarayeen oo jaranjaray ka dhigteen ay u fuulaan ila alqowli bikhalqi اlqur'aani inay ku hadlaan ama ictiqaadiyaan inay yidhaahdaan qur'aanku waa makhluuq wakhaafuu ahla sunnati waxayna ka cabsadeen ahlu sunnadii fi dalika zaman waqtigaas joogay sunada xooga ilahayd min atasriix bikhalqi اlqur'an inay ku dhawaaqaan qur'anku inuu makhluuq yahay bay ka cabsadeen ahlu sunna ay ka cabsanayaan fadakaruu hada lafda marka lafdii bilqur'aan bay meesha maarata la yimaadeen wa araaduu bihi waxayna ula jeedaan ana alqur'aana bilafdina makhluuq qur'aanku iyadoo lala qabo oo la jirto maarata ku dhawaaqidana aan ku dhawaaqayno waa makhluuq marka qur'anka haddaa makhluuq tiri maxaa aniga lafdigaada iga jira warkaadu waa cadyah marka falidalika samaahum axmed raximahum اllahu jahmiyatan sidaa darteed imaam axmed wuxuu ku magacaabay jahmiya wa xukiya canhu ayضa anahu qaal waxaa kaloo laga sheegay imaam axmed oo wiilkiisa cabdullahi uu kitaabka suna uu ku sheegay cabdullahi kitab suna la yirah qaba mogt wuxuu ku sheegay anahu qaala inuu yidhi imaam axmed allafdiyatu sharu min aljahmiya nimankan lafdiyada ah ee le lafdi bilqur'aani makhluuq waaba ka xun yihiin jahmiyada jahmigu waa sariix moogta warkiisu waa cadyah kanuu laakiin lafi dawraan uu maaratay soo galay dadkiibuu dhuminaya marka waa lagu kadsoomaya wa ama maa xakaahu maxamed ibnu jariirin can axmed raximahu llah warka uu ka soo sheegay ibnu jariir imaam axmed ka soo naqliyey oo ah ana man qaala lafdihi bilqur'aani hayru makhluuq fahuwa mubtadic qofkii yiraa aniga dhawaaqidan ku dhawaaqaya qur-aanka makhluuq ma ahan qofkii yiraa fahuwa mubtadic markuu yidhi waa midkaan lahayn moogta sawdkii iyo codkii banaadamkaa soo gelaa meesha moogta marka makhluuq maaha haddaad tirahdo mushkila imaanaysa iyadan waa mubtadic buu yidhi marka imaam axmed moogtahay warkaas marka ibnu jariir kasoo naqliyey fainamaa araada wuxuu ula jeedaa buu leeyahay imaam axmed ana asalafa min ahli sunati lam yatakalamuu fi baabi lafdi in salafkii ahlu sunnada ka mid ahaa aanay baabka lafdiga ka hadlin lafdiga bilqur'aani waxaas kama aanay warramin walam yuxwijhum alxaalu ilayhi xaaladuna kuma aanay qasbaynin wax u dhibaato gelinaya ma jirin sababtoo bidcadaasu waagaas maba jirinba wa inamaa xadata alkalaamu fi lafdi min ahli tacamuqi in lafdi bilqur'aani laga hadlo waxay maaragtay ka soo darisay oy ka timid oo soo ibtidaacay dadkii ahlu tacamuqa ahaa waxyaabaha ku xeel dheeraada waxaan inaad ku xeel dheeraato lagu ogolayn ma aha inaad ku xeel dheeraato wadow lxumqi iyo dabaalnimada kuwii saaxiibka ahaa ilaada waa dabaale qofkii maaragtay waxaan loo dirsan dhex gala aladiina aatow bilmuxdathaat waxyaabaha bidcadaa la yimid wa catow camaa nuhu canhu min adalaalaat waxay iska weynaysiiyeen inay iska dhaafaan oy ka tagaan wixii laga reebay oo ah baadidii iyo wadamiimi lmaqaalaat iyo maqaalaadkii xumaa yani almaqaalaatu damiima laga wadaa min baabi idaafati asifati ila lmawsuufa la yidhaha waxaan asalku waa maqaalaat damiima marka damiim lmaqaalaat yaa laleeyahay wakhaaduu ee dhex dabaashay fima lam yakhud fiihi salafu min culamaai lislaam wax aanay maaratay culamadu salafku aanay maaratay dhex dabaalanin faqaala alimaamu imaam imaam axmed marka wuxuu yidhi hada alqowl hada alqowlu fi nafsihi bidca yani qowlkaanu nafsad ahaantiisa waa bidco wa min xaqi اlmutasanini marka wixi buu kuu sharxaya moogta imaam axmed madhabkiisa iyo manhajkiisa kuu sharxa wa min xaqi اlmutasanini qofkii suniga ahaa ee sunnada ku taagnaa waxaa dow u ah oo maarata waajib ku ah an yadacahu inuu warkaas faraha ka qaado walaa yatafawaha bihi aanu ku dhawaaqin walaa bimilihi kaasna aanu ku dhawaaqin mid lamidan aanu ku dhawaaqin oo min albidac almubtadacati ah bidcooyinka dadku ay la yimaadeen ay soo bidcaysteen wayaqtasira waxaa dawgiisa ah oo munaasab u ah inuu ku kaaftoomo oo ku gaabsado calaa maa qaalahu salafu min alaimati almutabaca wixii salafku ay yidhaahdeen ee ahaa a'imadii la raacsanaa oo waa maxay warkaasu ana alqur'aana qur'aankii kalaamu llahi inuu hadalka alla yahay gayru makhluuqna uu yahay mid la abuuray aanu ahayn walaa yaziid calayhi aanu ka ziyaadinin ilaa takfiira man yaquulu bikhalqihi gaalaysiinta midkii waa makhluuq yidhi unbuu ku darayaa marka alqur'aanu kalaamu llah markuu yidhaa muxuu ku daraa ayru makhluuqna waa ku dara alqur'aanu kalaamu llahi gayru makhluuqin markuu intaas sheego man qaala bikhalqihi faqad kafar intaasu ku daraa moogi wax kale lagu dara maa akhbarana alxaakimu abu cabdillahi alxaafid qaala xadaثana abu bakri moxamed bnu cabdillaahi aljaraaxiyu bimarwa marwadu waxay ka mid tahay magaalooyinkaas khuraasaan khuraasaan hadda waxay u badan tahay iiraantaas hadda jirta maaragtay u kaadi marwadu waxaan ka baqahda inay iiraan ka baxsanto oo ay ku jirto waddankan la yidhaahdo turkmanistan waagi hore mogta waxaan waa khuraasaan ala isla dhihi jir khurasanku wax aada u weyn ahayd hadda marka de waa dowladii waa kala googo-een iyadu hadda marwo xasuustaydu waxay tahay inay ka tirsan tahay turkmanistan marka axmed ibn xambal laftiisa yaa marwa joogi jira iyo sufyaan athawri iyo cabdullahi mubaarak iyo marwasiyiinay ahaayeen iyo maxamed nasr marwasi iyo qaala xadaanaa yaxya bnu saasuuya qaala xadaanaa cabdulkariim asukari qaala wahbu bnu zamcata masaasaa idiin qoran ha wahbu bnu zamcata qaala wahb bnu zamcata akhbaranii cali lbashani saas inay tahan qiyaas ah oo ninkan la yidhaha cali albashani qaala wuxuu yidhi caligaasu samictu cabdallah bna mubaarak yan maqablay buu leeyahay yaquulu asagoo leh sanadka waxaad moodaa inuu maraawisayah reer marwasi yihiin yaquulu asagoo leh cabdullaahi man kafara bixarfin min alqur'aani faqad kafara bilqur'aani qofkii ku gaalooba oo dafira xaraf ka mida qur'aanka faqad kafara bilqur'aani qur'aankii o dhan buu ku gaalooba waman qaala qofkii yidhaahda laa uuminu bihadihi laami laamtan anuguma rumaysni qur-aanku maogta xuruufuu ka kooban yahan soo maaha sideed iyo labaatankii xaraf ee carabiga ahay wuu ka kooban yahay qur-aanku xaa baa jirta khaa baa jirta daal baa jira raa baa jirta zaa hadda un laamtu marka waa tusaale ahaan un yani wakalama allahu oo kale laan baa ku jirta soo maaha alxamdu lilahi laan baa ku jirta rabi alcaalamiin ara marka laambu intuu maaragtay ishaaro oo tilmaamuhu wuxuu leey anugu laamtaan ma rumaysna hadduu yidhaah faqad kafara qofkaas waa gaalooba marka hal xaraf lama ogolo in maaragta la inkiro waa ku gaaloobaysaa iska dhaaf kelimad dhan ah iska dhaaf suurad hal xaraf xataa maarata waa lagu gaaloobaya marka waa hadalka alle in wax kamida marka la dafiraha ma banaana wabilahi tawfiiq wati gaar in loo qabtay ku fiicanta darsigan mogta dadku hadhow darsigii raadsanayo mogta wax kale raadsan maayaan dadka kan dhegaysan doona haddii la yidhaahdo masaa'il kale ma rabaan mogta wax darsigii ku saabsanay rabaan saas ku fiicanta tirmidiganu ma aha kii mashhuurka ahaay oo sunanka iska lahaa maaha waa nin kale tirmid lafti waa magaalo maogta dad fara badan baa ka soo baxa marka ma aha kii saaxiib sunankaaha maaha kan saaxiib sunankaahu ibnu jariir macnaha waa isku tabaqo ibnu jariir man xoogaa cumrigiisa maaragtay dheeraaday moogiyi saddex boqol iyo toban u gaara moogiyi bukhaari iyo muslim buu la wadaagaa mashaayikhda kundaar caadi waxu weriyaa ha ha jahmi jahmiyada waay ha ha waa jahmi kolley horta markan waa jahmi la leeyahay jahmigii sariixa ahaa haddaanu qofku mogta caddaysano aanu dhihin qur-aankii baa makhluuqa qur-aan makhluuq hadduu yirahdo mogta waa jahmigii sariixa ah iyada kalaam kama taagna laakiin lafdii bilqur'aani makhluuq hadduu yidhaahdo oo aanu waxba tafsiila sii gelinin jahmiga maalan lagu sheegay kolley lamid noqon mayso kii sariixa ahaa marka waa culusta in la yidhaha marta axkaamtii kaasoo kale uu qaadanaya waa culusta jeeda kale imaam axmed isagu maog tahay masalada inaad si guud u sheegto oo qowlka kufrigiisa aad sheegto ama daa'ifada kufrigeeda aad sheegto macnaheedu maaha moogtahay aaxaadi iyo acyaanta waxa la yidhaahdo xabad xabad yaan u tagfiirinaya oo maaragtay diinka uga bixinaya oo maaratay axkaamta murtadka ku xakumaya iyo farqi baa udhexey man qaala kada fahuwa kada iyo waa kala duwan tahay qof mucayan oo yimid qofka mucayanka matalan istitaabu u baahan yahay kayta xujo lagu ogo iyo wax noocaas oo kale ah bal imaam axmed waa aragteen ninkii cadaabayey oo muctasilada maaragtay u nusraynayey oo madaxda ahaa ma aanu tagfiirin jahmiyada wuu takfiirinayaa sax ninkan madaxdana madhabki jahmiyada waa haysaya waa sax bal dadkii buu maaragtay culammadii buu laynayaa oo cadaabayaa haddana kolley wuxuu u arkay nin maaragtay uun shubah laga buuxiyey oo been loo sheegay oo uu haystay oo imaam axmed ma lahayn ninkani waa gaale lala dagaalamo ma lahayn laakiin qowlku sax shaki ma laha wa waa kufri daa'ifada jahmiyada la yidhahdana waa kufaar ma fiihi maarata ishkaal lakin acyaanta marka loo yimaada xabad xabadku masaladaas waa masalo si gaar in loo fiiriyo u baahan wabilahi towfiiq wallahi imtixaanka waxaa dhici karta yani walaalkan wuxuu weydiinaya salafku masku imtixaani jireen buu leey masaladan ayagaa horta la imtixaani jira masaakiinta oo la cadaabay oo maaragtay muddo dheer la cadaabayey oo lagu dhibaayay waxaan oo yani ninkii xoogaha dowladda ay siin jirtay maaragtay maxay yidhaahdaan mushaar lama yiraha umanayna wax dowladda ay dadka siiso waa lama siin jirin ilaa la imtixaana moogiy o la yaraha maxaa rumaysanta wax shaqaah loo dhiibaa ma jirto qaali laga dhigi maayo ma garata xataa wixii uu xaqa ugu lahaa baytulmaalkan maarata loogan sababto gaalay u arkaanba hadduu yidhaha qur-aanku waa kalaamullahi hayru makhluuq gaalun iyay u arkaan markaas imtixaani jirin dadka imtixaankay beladu marka ahlubidci horta ka soco jirtay laakiinse haddii la arko maaragtay beled ay balaaya joogto oo jahmiyo ay joogto oo ay maaragtay ummadda ay kharibayeen in mararka qaarkood la imtixaano si maaragtay loo ogaado kan wax qarsanaya mid kale iyo waa masalo maaragtay markaas imaamka markaas jooga iyo ninka caalimka iyo markaas jooga howl u taallo waa niman baatiniya oo maaragtay meelahaas jibaashaas lebnaan iyo suuriya qeyb ka mida iyo joogi jiray iyo raafidada laftooda iyo oo maaragtay ibnu taymiya iyo imaamkii markaas joogay ay la dagaalameen wuxuu yidhi maaragtay ma aanan tamkiininu leeyahay maaragtay inay isu yimaadaan dhowr xaba ayago hadduu isu yimaadaan oo mashaayikh sheegan ka dhawaad doonaan fitnadii sii wadaayan waa kala geynay buu leeyahy mid walba meelaan ka tuurnay buu leeyahy marka kolley dadka ahlubidaca u mucaamalo uun gaara yeelanayaan markay meel ku xoog bataan oo awoodna loo yeesho si wixii laga qaban karaa laga qabanayo marka imtixaankana marka qaarkood waa loo baahan karaa loo baahan karaa kufri waayo kaan sheegayna le waaye ama maarata musxafka ku qornaado ama ha la xafidsanaado waa waa qur-aanka qofku waa makhluuq yara waa kaafir ma fiiha kalaam waa nasiib daro nimankan muctasilada ah kolley waa niman maarata jahmiya oo hadda tilmaamihii ilaahay wax badan oo kamid a dafirsanaa waxaad moodaa shubhadu waxaad moodaa inay uga timidba masalan musxafkaas aan u jeednon akrinayno see maaragtay loo dhihi karaa waa hadalki alle waxay leeyihin m hadalka alle waayay leeyihiin laakiinse macnaha khalaqahu fii gayrihi bay leeyihin marna waxay leeyihin hawadaasuu ku abuuray hadalka xataa nabiyullaahi maaragtay muusa uu maqlay oo kale hawadaa lagu abuuray leeyihin oo toos alla maaragtay loogama maqlin muuse ogama maqlinay leeyihin qur-aankana saasoo kale maaragtay ay leeyihiinoo jibriil naftiisu ku abuuray leeyihin markaasaa jibriil cabara canhu iyo wax noocaas oo kalea marka shubha qabsan waa un shubhadii sifaadka ka gashay un baa halkaana la soo gaartay masalada kalaamka marka waxay masaajisha kale uga socnaatoy aada xajmi weyn u yeelatay waa dhibkii weynaayo ka dhacay iyo imtixaankii ay maaragtay ahlu sunnada imtixaaneen iyo iyo ayaguya masalada kusii tawasocay laftooda saa darteed culamada qaarkood waxay yihahdaan cilmikalaamka wax cilmikalaam loogu magacaababa waaba masaladan darteed iyo maarata mashaakilkeeda bismi illah walaalkan wuxuu weydiinaa dalkeena soomaaliya masaladan oo kalaamullaahi makhluuq iyo wax noocaas o kale mushkiladaas ma ka jirtaa su-aashitu saas maaha sina waa uga jirtaa sina ugama jirto sidii jahmiyadu ahaan jirto warkoodu uu caddaa oo alqur'aanu kalaamullaahi makhluuqun ay leeyihiin ama alqur'aanu makhluuqun ay leeyihiin qof waxaas la taagan oo lasoo shir tegaya waxaa dhici karta inaadan arag laakiinse marka maaragtay caqiidada loo laqino kutubta ashaacirada qaarkood ku taalla dhallinyarada loo laqinaayo ama dadka loo laqinaayo waxaad ku arkaysaa kutubtoodii laftoodii ay ku taallo qur-aankan qoranu waa makhluuq laakiin in bannaanka lasoo dhiga maayo leeyihi waa in la asturo warkaas marka waa cillo weyn oo madhabkaas ashaacirada ku jirta oo kalaamkii shalay aan sheegayna toddoba sifay sugaan soo maanan dhihin xayaad iyo cilmi iyo qudra iyo kalaam iyo samci iyo basar iyo iraado toddobay ahayd soo maa kalaamka ay sugaayaan si saxa uma sugaan kalaamkooda ay kalaamka ay sugaayaan macnaha waxbaa ku jira oo waa kuwaasle maaragtay markuu maktuub uu yahay waa makhluuqay leeyihiin teeda kale waxay raacsan yihiin dariiqada ibnu kullaab oo waxay leeyihiin alfaadan lafteedu waa xikaaya can kalaam illah ama cibaara ay yidhahda marka qaarkood cibaaratun can kalaam illah kalaamkii alle ay ka joogtaa camal waayo mogta iyo kalaamka allo sidiisiya maaha marka kalaam waxay u yaqaanaan ayagu kalaam nafsi wax la yidhaha midka ay sugaayaan muxuu yahay oo sifatu lkalaam markay sugayaan ashaaciradu waa maxay waa kalaam nafsi ah kalaam nafsigana waa maxay waa midka alla alla ku dhex jiro aan soo bixin sida saxdaana waa maxay de carabiga waafaqsan diinta waafaqsan waa maxay kalaam waxaaba la yidhaahdaa wax lagu hadlo bannaanka usoo baxa oo la maqlo marka kalaamku wuxuu ka kooban yahay macno iyo xuruuf iyo alfaad iyagu marka waxay leeyiin macnahaas sugan mawgii alfaaddan aad u jeedo ama ha lagu dhawaaqo ama hala qoree waxay leeyihiin ma aha waa kalaamka alla mala dhaha iyada waa makhluuqay leeyihin marka masaladan kalaamka uu nimankan ashaacirada ah way ka kharibanta isuguma toosna aaday u khaldan yihiin laakiin sidii jahmiyada oo sariixa ayad iyo mucsilada oo maaragtay alqur'aanu makhluuqun lala soo taagan yahay ma ma qabaan mar walbay diidsan yihin mar walbay ma kala socno sifada dhan bay way kasoo horjeedaan mogta sifada waxay leeyihin ma waxaan waa sifo makhluuqun bay leeyihin hadal soo baxaayo oo la maqlaayaa alla laguma sheegi karo marka waa cillo caam oo haysata hadalka allana de waxaan garanaynaa anagu marka hadda adduunyadan lagu nool yahaba midna moogta waa sharci waa maaragtay alla wuxuu soo dejiyey towraad soo maha oo zabuuru soo dejiyo oo injiilu soo dejiyo soo hadalkiisi maaha qur-aankuu soo dejiyo soo hadalkiisi maaha waa hadal wada sharciga kulligiis hadal waxaa jira kawni ah hadalka alloo kawniga ah miyuu joogsaday ma joogsan malaa'igtiisu la hadlaa waxaa sameeyu leeyahy soo maa markuu rabo ula hadlaa markuu rabo yuu la hadlaa laakiin ashaaciradu hadda ma aaminsana mogta allah inuu waktigan la joogo hadlaayo ma aaminsana sideedaba waa middan ay yirahdeen mugta qoranku maadaama uu kalaam uu nafsi uu yahay jibriila maaragtay qalbigiisa la gelshay oo jibriila tacbiiriyo ama maarata rasuulka tacbiiriyo waxbay isku khilkhilaafaan marka cilla haysta ashacira laftoodu qayb baa waxaanay ka soo galeen marka nimankan marka muctasilada ahi iyagu waxay leeyihin waxun baa maar dadka la dareensiinayo calaamaa la tusinaya uu moogiya hadal alla laga maqlaayo ma jiro waxaasina wax sax maa markuu rabo alla hadlaa weligiisna alla maarata wuu hadli jira hadalka alla wax yani ka xajirin karo u diidi kara miyaa jira marka saa darteed ahlucilmiga muxaqiqiinta waxay yidhaahdaan hadalka alla sidiisaba waa qadiimu nooc meeshaasu ka soo bilowda lama leh ila alla waktigu soo bilowda ma jirto mogta azali way weligiis waa jira alla soma makhluuqaadka un baa mee waktigii soo bilowdaan leh hadalka allena waa saas oo kale markuu rabu hadlaayo alle idaa shaa bimaa shaa wuxu rabu ku hadlaayo alle soo ma marka waa qadiimu noocay leeyihin lakin xaadis alaaxaad bay leeyihin oo qur-aankan maarata marki uu ku hadlaayo oo maarata jibriil usoo dhiibaayey waa markaasuu ku hadlay markaasuu rasuulka allana maarata uu la hadlay muxuu ahaa leylat lmicraaj oo malaa'igtiisu la hadlaa markuu doono marka mid waa qadari midna waa waa waa sharci sharcigu waa maxay waa kutubti qadariguna waa maxay waa alla malakuutkiisana isagaa maamulo mogta markuu malaa'igta la hadlaayo maarata wax u sheegaayo wuu hadlaa hadalka hadalka alla yaa u diidaya hadalka marka waa inaad qirtaa marka hadalkaas waa hadal caama lakin hadda qur-aanka si gaara looga hadlaayo qur-aanku waa qeyb ka mid a hadalka alle su-aashaada waa ka jawabaa malayna maturidiyada ha fogeyn adiga niyo maturidiyada ashcariyadii la walaalta waxaad ashcariye ka taqaano maturidiya ku dabaq farqiyaal oo basiida u dhexeeya ninkan maaragtay maturidi la leeyahay raggaas cajamta u badan iyo muxuu ahaa axnaafta aada u raacsan bakistan iyo hindiya iyo turkiya iyo ashcariyaanna hay ku dhihi maan iyagu maturidiyaanna ay ku leeyihin ashcariyada laakiin xoogaa aada moodaa atbaac badan marka waxaa la sheegaa matalan sifo oo takwiin la yidhaahdo yay ku daraanay yidhahdaan sifaatkaas maarata toddobada ah wax furuuq waaweyn uma dhexey furuuq yaryara udhexayso ay ku leeyin iyaga laftooda waa iska wax furuuc ah wax waaweyn iskuma haystaan ayago isma tabdiiciyaan waa walaalo marka dhinaca muctasilada hala aadin ka sokeeyaan